sharciga ku noqoshadiisa cutubka tobnaad markaasaa rabbigu wuxuu yidhi waxaad soo qortaa laba loox oo dhagax ah oo kuwii hore u eg oo buurta iigu kaalay oo waxaad kaloo samaysataa sanduuq qori ah oo looxyada waxaan ku qori doonaa erayadii kuwii looxyadii hore oo aad jebisay oo markaas waa inaad sanduuqa ku dhex riddaa sidaa daraaddeed waxaan sanduuqa ka sameeyey qori qudhac oo waxaan soo qoray laba loox oo dhagax ah oo u eg kuwii hore markaasaan buurta fuulay anigoo laba loox gacmaha ku sida oo isna wuxuu looxyadii ku qoray qornuunkii kuwii hore ku yiil oo kale kaasoo ahaa tobanka qaynuun oo rabbigu maalintii shirka idinkagala hadlay dabka dhexdiisa isagoo buurta jooga markaasaa rabbigu iyagii isiiyey oo markaastaan jeestay oo buurtii ka soo degay oo looxyadiina waxaan ku dhex riday sanduuqii aan sameeyey oo halkaasay ku jiraan sidii rabbigu ugu amray markaasay reer binu israa'iil bi'orod binu yacaqaan ka guureen oo waxay u kaceen mooseerah oo halkaasaa haaruun ku dhintay oo halkaasaa lagu aasay oo meeshiisii shuqulkii wadaadnimada waxaa ka adeegay wiilkiisii elacaasaar oo halkaasna waxay ugu guureen gudgodaah oo waxay gudgodaahna uga guureen yaadbaataah oo ah dal leh durdurro biyo ah oo waagaas ayaa rabbigu qabiilka reer laawi u soocay inay sanduuqa axdiga rabbiga qaadaan iyo inay rabbiga hortiisii istaagaan oo ay isaga u adeegaan iyo inay magaciisa ku duceeyaan ilaa maantadan la joogo oo sidaa daraaddeed laawi walaalihiisla ma aha qayb iyo dhaxaltoona dhaxalkiisa waxaa ah rabbiga sidii rabbiga ilaahaaga ahu ku yidhi oo anna sidii markii hore ayaan buurta joogay afartan maalmood iyo afartan habeen oo rabbigu markaasna wuu i maqlay oo rabbiguna inuu idin baabbi'iyo ma uu jeclayn markaasaa rabbigu igu yidhi kac oo dadka hormar oo iyana way geli doonaan oo hantiyi doonaan dalkii aan ugu dhaartay awowyaashood inaan iyaga siinayo hadda reer bani israa'iilow bal maxaa rabbiga ilaahiinna ahu idinka doonayaad inaad rabbiga ilaahiinna ah ka cabsataan oo aad jidadkiisa oo dhan ku socotaan oo aad isaga jeclaataan oo aad rabbiga ilaahiinna ah ugu adeegtaan qalbigiinna oo dhan iyo naftiinna oo dhan oo aad xajisaan rabbiga amarradiisa iyo qaynuunnadiisa aan maanta idinku amrayo wanaaggiinna aawadiis mooyaane baleega rabbiga ilaahiinna ah ayaa iskale samada iyo samada samooyinka iyo dhulka iyo waxa ku jira oo dhanba oo waxaa keliyahoo rabbigu ku farxay inuu awowyaashiin jeclaado oo farcankoodii iyaga ka dambeeyeyna wuu doortay kuwaasoo ah idinka ee uu dadyowga oo dhan ka dhex doortay siday maantadan tahay haddaba sida jidhka loo gudo isaga jara xumaanta qalbigiinna oo mar dambe ha sii madax adkaanina maxaa yeelay rabbiga ilaahiinna ahu waa ilaahii ilaahyada iyo sayidkii sayidyada oo isagu waa ilaaha weyn oo xoogga badan oo laga cabsado oo aan dadka u kale eexan laaluushna qaadan wuxuu u garsooraa agoonta iyo carmalka shisheeyahana wuu jecel yahay wuxuuna siiyaa dhar iyo dhuuni haddaba sidaa daraaddeed idinku shisheeyaha jeclaada maxaa yeelay idinba shisheeyaal baad ku ahaydeen dalkii masar oo waa inaad rabbiga ilaahiinna ah ka cabsataan oo aad u adeegtaan waana inaad ku dhegtaan oo aad magaciisana ku dhaarataan isagu waa ammaantiinnii oo isagu waa ilaahiinnii idiin sameeyey waxyaalihii waaweynaa oo cabsida lahaa oo aad indhaha ku aragteen awowyaashiin markay masar u dhaadhaceen waxay ahaayeen toddobaatan qof haatanse rabbiga ilaahiinna ahu wuxuu tiradiinna ka dhigay sida xidigaha samada oo kale